الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي كوب يتمنات من كتاب المقدمة الحضرمية فصل في شروط التيمم وحين كسو جرني تيمم يس booraysiga tayamumkaas waxaa laga soo hadlay waxa la yidhaha jabiirada ama kabayga meel saaran meeshiina loogu baahday in qofkii dahaaro qaato ama mayri qubays ama weeso acdaau tayamum mar hadduu mee uu saaran yahay wejiga iyo labada gacnood weeyaane salaaddii waxaynu soo tilmaannay markaas inay mucaado tahay oo la soo celinayo ayb haddaan dhaawaca waxba saarnayn inta caafimaadka qabtaa la dhaqayaa wuuna booreysanayaa qofkiina qado laguma laha wejiga iyo labada gacnood ba ha ku yaallo dhaawac hadduu rabo illaa waxba ma saarna dhaawacii intii caafimaadka qabto dhaqay waana booreys boorkii wamash halkaa masalada aan marka hadda ka tilmaamayno waxa weeye masala uu imaamu nawowi doortay waayaha imaamu nawowi baa aada looga hadlayaba waa adduun waxaa la marayaa fitan badan oo imaamkaa weyn oo jaliilka ayo kutubtiisao dhan ilahay umadda ku anfacay kuwa ma garanaysaa wax ka sheegaya marka laakiin waa loo jawaabay iyagana alimaamu nawowi majmuuciisa wuxuu doortay waa xagga ikhtiyaar alimaam nawowi baa layihah qowl almusani imaam musani qowlkiisa oo ah laa qadaa calaa saaxibi ljabiira mutlaqan qofka kabay hadduu saaran yahay wax qadaa laguma leh marnaba lianna kula salaatin wajabat fi lwaqti xaggii madhabka iyo muctamadkiisii madhabka imaam shaafici maaha laakiin imaamu nawowi sida isagu doortaa laga hadlaya hadda salaad kasta oo waqtiga dhexdiisa waajibta wa in kaanat maca khalalin khalalba ha jiro sidii wanaagsanayd si aan haynba loola yimaadee laa yajibu qadaa'uha salaadda qadaheeda waajib maha xaydu annahu addaa mar haddii qofkaani gutay wadiifata alwaqti waqtigan wadiifadii iyo camalkii loogu talagalay wa inamaa yajibu lqadaa'u qaduhu wuxuu ku waajibi lahaa biamrin jadiidin arrin cusub dliil walam yahbut fiihi shay-un shayna kuma sugnaanin bal habata khilaafuhu baa sugnaaday shay cusuboo qadaha waajibinaya lama hayo bal khilaafuhu baa sugnaaday masalada horta waa taa imaamu nawowi baa intaas kaga noqonay dadkii moog tahay isbitaaladiiba jifaan waxbaa ku wada xiran waxbaa ku wada kaban waxyaalo badan bay maaragtay la ildaran yihiin qofku inuu ogaado aimada aqwaashooda iyo madaahibta waa muhiim booraysi baan ka hadlaynay booraysiga iyo weesada farqiyaa u dhexeeya ilaa lix iyo toban masalo ay ku kala duwan yihiin weesada iyo booraysigu booraysiga waxaa la niyeysaa niyatu istibaaxa wuduugana niyatu rafcilxadeth niyadu waa ku kala duwan yihiin soo ma booraysiga lama booraysan karo ilaa bacda dukhuuli lwaqti weesadana qabla dukuuli waqti baa lasii weysaysan karaa waqtigu aan gelin barqadii baa usii weysaysan kadhay duhurka hadda aad tukatay masalada saddexaad haddaa booreysato booreysigaasi haddii qubays lagaa rabay booskii qubayska waa gelaya iyadoo qofka aan junub ahaa ama wix la mid a booskii qubayska waa kaafinaya laakiin hadduu qofku weysaysto qubayskii baa weesaa iga kaafiday ma jidho waa ku kala duwan yihin masalada afraad booraysiga laba fare laguma wada tukado ama laguma jamciyo laakiin weesada laba farel iyo ka badanba waa lagula imaan karaa masalada shanaad booraysigu waxaa la tilmaamay inuu dahaaro daciifa yahay weesaduna waa dahaara qawiya xoog leh masalada lixaad booraysigu riddada waa ku buraya ilah baan ka maangalnay haddii qofkaasi ridoobo laakiin wuduugu riddadu wuduuga ma burso masalada toddobaad waraysiga waa in isaalaة najaasati awala marka hore najaasada waa in laiska sii zuuliyo waysadana taasi waajib maaha booraysiga masalada sideedaad waa inuu qofka qiblada kusii dadaalo intuusan booraysan ibnu xajar baa qaba waaye weysadu saa maaha booraysigu wejiga iyo labada gacnood keliya boorka la marshaa weesada laakiin wejigii labadii gacnood madaxii labadii lugood kulli waa laba weysaynayaa soo ma masalada tobnaad booraysigu waxa weeyaan weesada waxaa lagula yimaadaa maala niyat اlwudu laakiin niyatu tayamum mada koob iyo toban booraysiga saddex saddex jeer boorka laguma celiyo meesha laakiin weesada waa sunna in lagu cesho booraysiga boorka in garka la dhex dhex geliyo sunno maaha weesadana waa sunne boorka in la gaarsiiyo meesha timuhu ka soo dhashaan iyo lagu durkayo waajib maaha booraysiga biyahase waa waajib si wejiga xaddiisii oo dhan biyuhu u gaaraan maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib masalada afar iyo tobnaad alcaasi bisafarihi qofka safarkiisa ku caasiga ah waa soo celinayaa salaaddu ku tukaday booraysiga laakiin qofku hadduu weese wixiisu ahaayeen oo caasi bisafarihi noqdo wuxuu biyo ku weesaysay soo celi la dhihi maayo si kaloo dembi u galay masalada shan iyo tobnaad laa yusallaa bihi اlfardu biniyati الnafl yusallaa bihi اlfardu biniyati الnafl waaye laa yusanu tajdiiduh aduu masalada u dambaysa waxa weeyaan booraysiga in isagoo boorka hore uusan ka burin misna uu cusboonaysiiyo looma sunayn laakiin qofka isagoo weese qabay inuu weesadii cusboonaysiiyo mar labaad weeseyso waa u sunni waaya masaa-ishaas horta waxay la xiriiraan darsiga isaga ah waxaan soo raacaynaa fasalkan marka ah faslu fii shuruudi tayamumi shuruudu tayamumi casharatun toban wey an yakuuna waa inuu yahay waxaa lagu booraysanayo bituraabin turaab waa ciid wa an yakuuna waana inuu yahay daahira turaab wax dabiiciyo turaabaa la rabaaye wax la sanceeyey oo nuurad iyo sibir iyo ranjiyaal iyo waxaas ma noqonaya waana inuu daahir yahay wa an laa yakuuna mustacmalan mustacmal waa inuusan ahayn isticmaalku waa maxa najaasadii ayga iyo doofaarka soo ciid laguma deri jirin baa loo isticmaalay waa mustacmal laguma booraysan karo ama qofkan booraysanayo ka daatay intuu meesha ku masaxay kabacdi wejigiisiibu ama ka tirtay ama gacnihiibuu ka tiray ama wejigiibuu ka daatay intuu marshay mkaasuu mar labaad qaatay laakiin marka hore uu soo wato waxa daatay maaha waa kii meesha la marshay kabacdi kan ka daatay ayb waalaa yukhaalidahu waa inaysan dheehin boorkaas daqiiqun daqiiq iyo wanaxw wixii la mida daqiiqdu waa daqiiqdu waa midkaas la canjeelaysanayo burka marka uu shiidan yahay wey marka hore oo inagu bur dhahno ya kaa shiidan bur lama yidhaahda daqiiq baa la dhahaa markau miraha leeyahaa bur la yidhaahdaa wa an yaqsidahu qofku waa inuu u qasdo boorkan falow safadhu hadday ku sayriso qofka alriixu dabayl isagoo walba booraysan lahay baa dabayli boor ku dhufat oo ku sayris kaasuu dhaha wuxuu is yidhi awalba boor baad isticmaali lahayd kanba ka dhigo lam yakfaradahu markaasuu saa ugu celceli marmariy lam yakfihi lam yakfihi kuma filna wey kaa filmaya wey ama waaba ku dul dhacay gelgelin boora waa an yamsaxa qofku waa inuu masxohu wajhahu wejigiisa iyo wayadayhi labada gacnood bidarbatayni laba ku dhufasho laba soo qaadasho oo dee midna wejiga ale midna labada gacnood hadduu doono midii wejiga qaar inta la haro gacan waa marin karaa laakiin horta laba darbo waa lagama maarmaan waaye soo qaadashada naqliga boorka isagoo tartiib malo wejiga iyo gacnaha wuu qeybin karaa laakiin masixidda ayaa tartiib leh waa inuu kan hore wejigu leeyahay wa an yamsaxa waa inuu kumasxo ku masxo wajhahu iyo wayadayhi bidarbatayni laba garacasho wey laba soo qaadasho muhimku waxa weeyaan laba darba in la helo xataa hal mid hadday ku filnaan lahayd laga yeelmaya labaa la rabaa wa an yuziila najaasata najaasada waa inuu siiluyo qofku awalan marka horeba masaladii haddeera soo maah najaasada waa inuu suuliyo hadduu suulin waayo waa inuu boorayso lakin hadhow salaad waa soo celinaya cinda ibni xajar rimligaasa maya lama soo celinayo way rimligu isagu wuxuuba leeyahay maba booraysanayo qofkaa najaasaa ku taal salaada faaqida dahureyn ha tukado qof biyana waayo boorna waadoo kale la najaasaa ku taale hadhowna ha soo cesho salaada ayb wa an yجtahida waa inuu ku dadaalo fi اstiqbaali اqiblati qiblada qaabilideeda qablahu qabla tayamum booraysiga ka hor way ibnu xajar baa qaba masaladaas rimligu ma qabo aramli wa an yaqaca waa inuu dhaco atayamumu booraysigu bacda dukhuuli اwaqti waa masaalishi isku khilaafsanaay waqtigu intuu soo galay ka bacdi qofku ha booraysto qabla waqti maya wa an yatayamama waana inuu boorayso likulli fardin farad kasta cayniyan oo cayniya farad kasta oo cayniya waa inuu u boorayso hadduusan cayni ahayn ka waran oo muxuu yahay hadda meesha ma fahamti farad cayniya fardu kifaaya hadduu yahay baa baxaysa oo fardiga caynigaayo duhurka lagu lahaa markuu tukado kan oo fardu kifaayahana wuu ku dari karaa waay faslu fii shuruudi tayamumi ayuu fasl yahy fii furuudi tayamumi maya tayamumka faralyaalkiis iyo wa sunanihi furuudu tayamumi khamsatun waa shan alawalo an naqlu soo rarashada weeye ciidda naqlu turaab wey ciidda in dhulka laga soo qaato xagga xubinkaa loo soo qaadaya la marin lahaa ahaani kan labaadna niyat listibaaxati banaysasho niyadeed wey waaye niyat tayamum waa isaga aan niyeysanayn niyat listibaaxa wax ku dul taagan inuu boorayso mooyaane usan samayn karin waa inuu u niyeysto hadduu kitaabka qur-aanka u booreysanayo hadduu salaad u booreysanayo hadduu khudbo jimco u booreysanayo waaye wayajibu waxaa waajiba qarnuhaa niyadaa la xiriirinteeda bidarbi garaaca soo garaac waa maxay ku dhufashada dhulka gacanta wastidaamatuhaa baa waajiba istidaamadeeda ilaa masxi shay in laga gaarayo daaimsigeeda niyada inay kuu joogto ilaa masxi shay in laga gaarayo shay masxida oo min wejhi ka mid a shay wejigiisa ka mid a ilaa uu ka masaxayo oo markuu soo raray iyo dhexda waa inaysan niyadii tegin ilaa uu wejiga ka masaxayo ayb laakiin waxaa laleeyahay hadduu markuu soo qaadanayo boorka niyeysa markuu wejiga marinayana niyeysa dhexda haba baxdee waxaa weeye dhimo leh aw amase buu yidhi fa ina waa hadduu niyeysto bitayamumihi booraysigiisa istibaaxat alfardi faral banaysashadii sallaa wuxuu ku tukadaa alfarda iyo wanafla duhur inuu ku tukado maala ama casr buu u niyeysa booraysigan faralka u niyeysa waa ku tukanaya wixii sunaana waa la imaan karaa waa ku tukanaya boor labaad isagoo aan la imaan aw istibaaxata nafli buu niyeysa sunne banaysashadiis duxada ku tuka usiri salaatu duxada iyo wixii la mid a aw salaati salaad unbuu iska niyeysay istibaaxati salaat aw salaati ljanaaza iyadoo faral ah bow janaazu niyeysa lam yusalli kuma tukado bihi boorayska alfarda faral kuma tukanayo faral hee ku tukan maayo waaye faral kale ku tukan maayo waxaa u niyeysay buu la imaanaya ahaaliu midka saddexaad masxu wejhi wejigiisa masixidiisa wey wejigana waa laguu soo sheegay weji intuu yahay waay garka iyo inta wejigiisa soo qaabilsan iyo sanka iyo bushiinta iyo taasoo dhan wey in badan baa dadku meelahaas iska halmaamaan waxaa la rabaa in lagu baraarugsanaado saasuu wejigaas u marinaya araabicu midka afraad masxu yaday yadayhi labadiisa gacnood ku masixidooda weeye masixidooda weeye ila almirfiqayni waay inuu masixo labada gacnood ilaa labada suxul laga gaarayo markaasna khasab maaha waajibna maaha sunnana maaha in timuhu meeshay ka dhasheen iyo waxaa la gaarsiiyo timo yar xataa hadday yihiin iska daa kuwa badane alkhaamisuna atartiibu bayna almasxatayni labada masax oo la kala tartiibiyo wey wa sunanuhu tayamumka iyo booreysiga sunayaashiisu waa kaiira waa badantaa waxaa ka mid a minhaa atasmiya bisin la imaati inuu la yimaado bisinka iyo cadayga iyo waxaasaa la mida wa taqdiimu lyumna midigta inuu hormariyo calal yusraa bidixda inuu ka hormariyo iyana waa sun xataa wejiga dhanka sare inuu boorka kaga keeno wa takfiifu lgubaari boorka inuu fududeeyo iska fududeeyo boorka gacantu iska hurgufaya ama waa afuufaya waka la boorkan badan waxaa weeyaan inuu iska fududeeyaa fiican walmuwaalaatu xiriirin wey wa tafriiqulasaabici faraha inuu kala geeyo wey markuu boorka ku dhufanayo faruu kala qaadan yihiin wa nascu lkhaatami fargashiga siibidiisa wey waa sunni haddii boorku beesha gaarayo haddaan boorkii gaarayn yaa marka hadhow gacanta la masaxayo waaba khasa in markaa laga saaro meesha ilaa gacantii uu ka mid yahay ama saacad ku dhegan waa la mid wayajibu waxaa waajiba nascuhu waaba tambayla siibidiisa fargashigaas fi darbati اthaaniyati garaaca labaad oo gacnuhu leeyihiin waa in meesha laga siibo waay ayb almuhim waa in meesha ciiddi gaadho wey wa min sunanihi sunayaashiisa waxaa ka mid ah imraarulyadi gacanta in la marmariyo cala lcudw xubinka boorkii gacantii wadati meesha hala marsho wa masxu lcadudi cududa masixideeda iyana waa ka mid cududii in la soo gaarsiiye boorka suxulka xaggaa lasoo gaarsiiyo iyo wejiga iyo lagu dheereeyo waayo si qofkan hadhow xubnihiisa ugu ifaan maalinka qiyaamada sidii weesadii oo kale waay wa masxu lcadudi iyo wacadamu wacadamu takraari soo maa ku celcelin la-aan inaan waxba lagu celcelin boorka saddex jeer iyo laba jeer iyo isku celcelin mayse walistiqbaalu baa sunnaha qaabiliyadii qiblada iyo washahaadataani shahaadataanka oo bacdahu bacda tayamum booreysiga ka bacdi weesada markay dhammaato soo duca lama akhrinayn dee tii weeyaan subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaah ducadii la akhrisanayo ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika ashhadu anna moxameda cabduhu rasuuluh allahuma jcalna wakaa iyo wixii la mid ah waman lam yejid qofkaan helin maaan biyo iyo walaa turaaban ciid midna xaggee joogaa qol buu ku xihan yahay sibira xaggee ka helaya sibir buu ku xihan yahay ama hawadaasu maraya diyaarad boorya biyo midna ma hayso meel unbuu joogaa mana buur dhaladeed dhagaxa uu fadhiyaa boorna ma hayo salla alfarda faralkuu tukanayaa waxdahu keligii xaalu yahay faralka sunno ma tukan karo qado ma tukan karo waayo faralka keliyo tukanaya qofka junubkaa weliba hadduu junub yahay markuu boo markuu qofkaas waxba waaye boorya biyaba waaye salaada faatixada waxaan ahayn ma akrin karo faatixada keliya ha ku akriyo suurad iyo ku dari maayo waacaada waana soo celinayaa bilmaai biyo hadhow marku helo markuu biyo helana ha soo celiyo hadduu xataa ciid helo laakiin ceed ciidda meeshau ka helay ay tahay meel inta badan aan biyo laga helin ciidda lafteeda intuu ku boorayso ku tukado soo celin dambana laguma leh ilaa waa meel oo masooraa aan biyo laga helin inta badan xilligaas ama waktigaasoo kale haddii kale mayaa meel boor la tahay boorkuna laakiin kolley qofkii kan ku booraysan lahaa hadhow waa soo celin lahaa salaad hadhow la soo celinayo haddow soo tukada faaqidu dahureyn baa moogta muxuu mar labaad boor mar labaad soo celin doono kaga booraysanaya biyuu suganaya masaladaasna wataa faslun haadaa faasilun weeye fi lxaydi buu fasoliya waaqalu lxaydi xayd inta u yar xaydka sharciga waxaa la yihahdaa addamu lkhaarij waa dhiig soo baxay min cirqin fi aqsaa raxmi lmara qofka dumarkaa riximkeeda ilmagaleenka meesha u dambaysu ka yimaadaa walow xaamilan hadday xataa gabadh uur leedahay way dhacdahay in dhiigga caadada ha yimaado xaalad sixata hadday iyadoo caafimaad qabtoona dhiiggaana yimaadaa marka inta badan gabadhii uurle dhiiggaani ma yimaado laakiin way dhacdaa aqalul xayd xayd inta u yari yowmun iyo waleylatu waa habeen iyo maalin wa agaru inta ugu badanna habeen iyo maalinta maxaa looga jeedaa marka markii waktiga laisku dardaro xilligii dhiigga la dareemaya dhiiggu maaha dhiig iska soconaya ee butaacaaye waxa weeye waa un dareenkii qofku dareensan yahay in dhiig jiro shan iyo tobankii beri saacadihii dhiigga ay dareemaysa haddii laisku dardaro habeen iyo maalin waa inaysan ka yaraanayn habeen iyo maalin waa intee saac afar iyo labaatan saacadood waay marka waa xayd hadduu habeen iyo maalin ka yaraado saacadaha markii laisku dardaro xayd maaha dhiiggii inuu dabadda usoo baxo shardi maaha midabkuu doono ha lahaado dhiig bayuusan u ekaan hadduu doono wa agaru inta ugu badana khamsata cashara yowma waa shan iyo toban maalmood oo bilayaaliha maca layaaliha habeenadeeda lala qabo wa qaalibuhu inta badanoo xaydku uu joogana sittun waa lix aw sabcun ama waa toddoba wa waqtuhu waqtigiisu gabadha uu ku dhici karo u horeeya bacda tisci siniina sagaal sanood dabadeed wey sagaal sano markay u buuxsanto oo qamariyatin maaha sanadka milaadiga ah shamsiga ah waa qamariga midka qamarka loo nisbeeye wey waay kan qamarigaa wey oo oo dayaxa la tirinayo kaa qamarigaa marka bilihiisu soddon beri kama bataan bil soddon badan soddon ka badataa ma jiro oo dayaxa sagaal iyo labaatanna kama yaraato kuwa kale saa maaha ma ogta sagaal iyo labaatanna bil dayaxa kama yaraato marka haddii sagaalkii sano lix iyo toban beri ka yar ay ka harsan tahay dhiigna yimaado waa xayd lix iyo toban beri iyo ka badan hadday ka harsan tahay dhiigna yimaado xayd maaha waa damu fasaad waa dhiig jira da-da ugu dambaysa qofku uu dhiigga caadada ah uu ka go-ayo macnaha cimrigeeda intay nooshahay waaga u dambayso oo dhiiggaasi usan ku imaan doonin wakti ma leh waxaa dhici kadha qofkaa intuu nool yahay dumarkaa in weligeedba dhiigga ay hesho waaye waa wax dhici kara laakiin waxaa jira xilli la yidhaahdo sinul ya-si xilli dumarku dumarku dhiiggaa ka qustaano lixdan iyo laba sano markii la gaaro weeyaan wa aqalo duhri duhurkan u yar bayna alxaydatayni ahaaday bayna xaydin wa nifaasin baa baxaysa ee waa laba dhiig oo caado ah caaday soomaalidu yaqaanaadon caado waxaa de kitaabka ku dhahaya waa waa damulkhaarij waa dhiig jibilli ah dabiici ah dabiicigu de waa caadi caadigi magacii loo baxshiyo iska weeye soomaalidu taqaanaba markaas caadadii wey dhiig caado ah laba xayd inta u yaroo ay daahir noqon kadho waa khamsata cashara yowman bilayaaliha shan iyo toban beri wey lanna intee ugu badnaa dhiigga shan iyo toban bishii shan iyo toban hadduu isagu qaatay maxaa usoo haray bishii shan iyo tobankii kale waa khasab shan iyo tobanka kale inay daahirta laakiin hadduu xayd iyo nifaas duhurku u dhaxeeyo waxaa dhici kadha inayba isku xigsadaan waxaa dhici kadha tiro aan insaa ahayn inuu noqdo waaye hadbana intay maalmood dhiiggu socdo maahay inta kaleo bisha bay gabadhii daahirta haddaba dhiiggaasi waa kii xaydkii weeye oo waa dhiigga caadada dhiigga waxaa jira kale oo waxa weeyaan aan nifaaskiina ahayn kii dhabar furankana ahayn caadadaana ahayn xaydka ah dalqi bale oo muxuu yahay waa foosha dhiiggeeda tusaale xilliga gabadhu foosha xanuunkii xanuunka foosha dareemayso ilmihiina uusan dhalan dhiig hadduu yimaado welina ilmihii ma soo wada bixin dhiiggaa xaydna maaha nifaasna maaha ilaa xaydku wuxuu soo baxaa xilliga caafimaadka nifaaskuna gabadha caafimaad qabtuu yimaadaa xaydku nifaaskuna ilmaha ka bacdi baa lagu yidhi caqba alwelad dhiiggaana qabla alwelad booba yimid dhiiggaani marka huwa khaalin can ilxaalayn labadii xaalba waa ka maran yahay marka labadaas midna ula tacaamuli mayso ayb dhiiggaasi markuu saa yahay marka isagii baa laga sii hadlayaa marka wayaxrumu waxaa ku xaaraama bihi bisababi lxayd xayd sababkiisa maa yaxrumu wixii ku xaaraamaha biljanaaba qof junuba rag iyo dumar wuxuu doono ha noqdee wixii loo diidanaa gabadha xaydadana looma ogola weliba waxaa loogu darayaa inay dahaaro qaadato iyadoo niyatu tacabud u jeeda cibaadaysi niyadiis dahaaradii laga rabay ah dhiiggiina weli jiro lama ogola ciid iyo waxaas haddaysan u socon nusuq iyo wa muruurulmasjidi baa loogu darayaa intii qofka janaabada loo diiday waa loo diidayana waxaa loogu darayaa oo xaaraana wa muruurulmasjidi masaajidka maridiisa in kaafad hadday ka baqayso talwiithow masaajidka inay waxgaarsiiso xataa ma hubto laakiin way way dhici ka dhaa waa inaysan dhex marin ayb wasawmu soomkiina waa xaaraan buu ka yahay gabadhaas dhiiggaasoo jira ma soomi kadho wadalaaqu furid fiihi fil xaydi iyadoo xaa'ido ah in la furana waa xaaraam ninkii looma ogola inuu furo waaye walistimtaacu waa xaaraana istimtaac iyo raaxaysi bimaa makaan bayna surati xudunta iyo warugbati looyaha u dhexeeya taasna lama ogola ilaa ay ka dahaaro qaadanayso ka mayranayso dhiiggaani markuu go-o welina aysan qubaysan wixii loo diiday sidii baa loogu diiday ilaa way soomi kadhaa iyadoo aan weli qubaysan waa niyeysan kadhaa furniinkiina iyadoo aan weli qubaysan waa la furi karaa ilaa dhiiggi waa go-ay laakiin wixii kale qubayskay bay ku xiran yihiin ilaa ay qubaysato waa masale muhiima ilaa ay qubaysato wixii kale waa sidoodii ilaa soonka iyo dalaaqa mooyaane ayib markaas dhowyahay xudunta inta u dhaxaysana ninkeedii lama ogola waaye inuu ka taabto ilaa arrinkaa wuxuu keeni kadhaa in jimaaci weynaa dhaco bal qofka xalaalaysta gabadhiyo dhiiggaale inay u bannaan tahay oo arrintaa la yimaado diintoba kaga baxayaabaa leeyahay culimmada qaarkeed ayb wayejibu waxaa ku waajiba calayha gabadha dusheeda qadaau sawmi soomka qalayntiis maalmihii ka tegey dhiiggaa dartiis ramadaanka qada waa waajib inay soo qalayso duuna salaati salaadiisa mada salaaddii ma qalaynayso laguma laha waaye laga dooni maayo salaaddi inay qalayso marka taa markii laga hadlayey masaa-ishaa la xidhiidha dalaaqaas furniinka gabadha xaydada lama furi karaa la yidhi laakiin haddii la furo ma furmaysaa mise wuxuu dhahayaa furniinkii waxbaba kama jiraanoo arrin la ii diiday baan sameeyado buu dhahayaa gabarh xaydaa baan furay marka igama oo furmin miyuu dhahayaa mise xaaraan buu ku dhacay waana furmaysaa waa furmaysaa gabadha iyadaa way furmaysaa wax loo diiday buu ku dhacay laakiin way furmaysaa marka waxaa jira gabadha iyadoo xaydaa in la furo lamaba ogolo horta waa xaaraan ilaa toddoba masalo mooyaane toddoba masalo iyadoo dhiiggaa jiro waa la furi karaa marka aan qeyb ka soo qaadno toddobada masalo gabadhan ninka furaya ismaba i arag way ku xirnayd keliya isma arag hadday iyadoo caadadiila u furo waa loo ogolyaho dhib male sababtoo ah cidaba geli mayso gabadhaas famaa lakum ya wax ciddaayo aada famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha ciddaba laguma le gabadhaas awalna waxaa dhiiggan loo diidaya in lagu furo ciddadaa ku dheeraanaysa ilaa maalmahan dhiiggu jiro weli ciddadii ma bilaaban taasaa loo diiday ayib taasi waa masalo masalada labaad waxaa weeyaan qaar baan ka sheegaynaa toddobada masale ah gabadha uur beeba leedahay dee furniinkan hadda la furay iyadoo uur lebaa dhiigga caadadaana ay hesha oo way wax dhici karaa gabadhaani marka ciddadeed maxay ku dhammaan lahayd uur bay leedahay uurka dejintiisa soo maa wax ciddaayo ku dheeraanaya maba jiraan saa uur bayba leedahay uurkaasaa xukuma waa masalo kale waxaa la mid a haddii dalaaqa ninkaani gabadha isfurayaan uu ciwad yahay xoolo xoolay bixinaysaa khuluci weeye khuluc ninkiibay waxay tiri intaasaan ku siinayaa iska kayfur iyadooba caadadii ay jidho gabadhi xayd xaydo ay tahay taasna ilaa ma soo ceshanayee iyana waxaa weeyaan waa masaa-isha toddobadaa loo ogol yahay ka mid marka saddexdaa masalo baa hadda innaga muhiim noo ah dayib waxaa soo haray dhiiggaas furniinkaas haddii gabadhii la furana dee gabadhii way furmaysaa wey furniinkii wuu dhacayaa saasuu ku soconayaa furniinkii laakiin ninkaas wuxuu galay arrin aan loo ogolayn arrin loo diiday ayuu sameeyey macnaha weeyaan salaaddii way qallan lagama rabo soonkiina gabadhii way qallaynaysaa oo soonkii qadihiisii ayaa laga doonaya dayib masaa-ishaasna intaas ayaa ka mid a kuwa uu ka sheegayo faslun fi lmusaxaada waxaa laga hadlayaa gabadhii musaxaadada ahayd dhabar furan baa ku dhacay dhiig baa socda waa dhiig ciladi keentay xidid baa furtay wlmustaxaadatu gabadhii musaxaadada ahayd taqsilu way dhaqaysaa farjahaa farjigeeda uma taxshuuhu way cubaysaa meeshaas dhiigu ka imaan lahaa ayay wixii dhiiggaa qaban lahaa bay ku joojinaysaa oo ku cubaysaa ilaa idaa axraqahaa inuu gubayo mooyaane addamu dhiigu haddii dhiigu gubayo oo dhibayo meeshiina la cubo dee gabadhii waa ku xanuunsanaysa waa ku dhibaatoobaysaa ilaa taa mooyaane aw kaanat ilaa idaa kaanat saa'imatan ama inay sooman tahay mooyaane ilaa dhiiggaani waa dhabar furanoo inay soontaa la rabaa dhiigga aan la soomayn maaha ogow inay soontaa la rabaa maxaa la rabaa marka iyadoo sooman dhiiggaani markuu yimaado meesha waxba kuma cubayso lanna haddii meeshii wax la geliyo soonkii baa buraya lama ogola inay sooman tahay mooyaane ama dhiiggii gubayo marka kaleo dhan way cubaysaa ayb fain lam yakfihaa haddousan kaafin cubiddaas suuf iyo wax kale iyo meeshii lagu cubay tuucaas sibu way karimayn bikhirqatin karin jaan ayay meeshii ku karimaynaysaa sida shayaashan la qaato oo hadda tilmaantooda u eg tahay surweelada yaryar iyo kasuumooyinka shay ma garanaysaa qabanaya shaygii waa qofkii gashanaya iyo hadda dee qalabyadaa kale oo looguba talagalayba sida waxyaalahaas qabanayo qofkaas dhabar furanku ku dhacay xafaayadaha iyo waxa ka agdhow iyo waxaasoo la midka ah uma tatawada-u way weysaysan ilaa qoftaan cibaadada iyada waa laga rabaa dhiigga caadadaha maha dhiiggaani aw amase tataya tatayamamu way booraysan goormo laakiin fi lwakti waktiga dhexdiisa waktigu markuu soo galay wey baa la rabaa inay la timaado bacda dukhuuli waqti wey ma sii booraysan kadho ama weysaysan kadho wa tubaadiru way degdegi bisalaati salaada intii ka ah markay saas u dhammaysato hawsha meeshii dhiigga ka rimaysay gufaysay ka dhiiggii qabatay weesaysatay salaadda horey haw gasho wa in akharad hadday salaaddii gadaal mariso ligayri maslaxati salaati salaadda maslaxadeeda waxaan ahayn hadday u dib mariso istanafat way soo bilaabaysaa hawshii qabatoo dhan waxaa la wixii waxgaareen iyo wixii dhiig taabtay wixii dhan intay iska bedesho kuwo kale waa inay isticmaasho leanna waxaa la rabay horay inay salaadda ka gasho laakiin hadday maslaxatu salaad u dib dhacday oo u dib madhay qibladay fiirfiirinaysay maryihii cawraday ku asturanaysay labiskay qaadanaysay jamaaco bay la tukanaysay mu-adin adimayay ajiibaysay oo allahu akbarta ka daba lahayd aqimidii baa lagu jiray masaajidkay usii dhaqaaqday kuwaa dhimale wixii yimaada waa la iska saamaxaya intaa ay tukanayso wixii yimaada waa cafis iyo intaa ay hawsha gashay ka bacdi watajibu dahaaratu dahaaradiina waa waajibaysaa kow watajdiidu tacsiibi tacsiib karimayntii in la cusboonaysiiyo oo wixii hore la bedelo iyana waa waajibin likulli fardin faral kasta salaad kasta weese cusub iyo jaamo iyo karimayn cusub ayay ku gelaysaa ninkeediina waa isku bannaan yihiin ilaa dhiiggaan maha dhiigga caadada ahay ayib wasalisulbawli midka kaadi shubanka qaba kaadidaas ka socon salisulbawl laamka hadii la hoosigo kan kaadi kan kaadiisu iska soconayso ama salas haddii la kordhigo iyana waxa weeyaan waa kaadi soconas kan aan kaadidu ka go-ayn walmadyi madidu aysan ka go-ayn madi walmadyi madiduna aysan ka go-aynin iyo walwadyi wadidu waa laba biyoodoo yimaada aan manina ahayn kaadina ahayn miluhaa gabadhaas mustaxaadadaabay la mid waxa laga yaa qofka marka yimaada xataa inuusan ogaan karin gabadhaas dhabar furanka ku dhacay oo kaley la mid yihiin say u cibaadaysanayso iyo say isku daahirinayso iyo say meesha wax uga qabanayso iyo say u karimaynayso iyo say waxaan wixii joojin lahaa kaadidan soconaysa iyo madidan iyo wadidan iyo yaday la mid yihiin waay ayb intii iyada lagu soo sheegay oo kale bay kala mid yihiin wa aqalu nifaas nifaas inta u yari laxdatun waa laxda briks in yaroo hal mar soo baxdo wey nifaaskuna waa dhiigga ka soo baxaya riximka qofka dumarka ah marku riximkaas uurkii ku jiray ka soo baxo ilmo yar iyo cadi yar iyo waxuu doono ha noqdo ayb wa agarhu inta ugu badanna situuna yowman waa lixdan maalmood waa lixdan beri laba bilood lixdan beri dhig dhalmuhu socon karo wa qaalibhu qaalibkiisuna arbacuuna yowman waa afartan beri afartan beri weeyaan afartankii ku jiraan dumarka la yihahdo wey laakiin afartanka iskaga jirmaa haddou biriqsi u horeeyey ka go-ay waxba dambe horey ka cibaadaysanaysaa gabadhu wa yaxrumu bihi waxaa ku xaaraana bihi binifaasi nifaaska waxaa ku xaaraana maa yaxrumu bilxaydi xaydka wixii xaaraan ku ahaa gabadha xaydka qabtay wixii loo diiday baa gabadha nifaaska qabtayna loo diiday wey oo xaaraanka ah saas bay noqonaysa isku waxbaa ku xaaraam ah intii gabadha xaydadaa loo diiday tanna waa loo diiday looma ogola uma dhowaanaysa wey halkaa markuu ka hadlayay xaashiyada ee waxaan leeyahay sharaxa ibnu xajarka manhajulqawiimka ayaa halkaas masaa'il muhiima ka qabtay wuxuu qabtay waxaa la yidhaahdo tatimmatun tatimmatun taada hore inta la kor dhigo taadoo dambana la hoos dhigo tatimmatun waxaa kaloo la ogol yahay labada ta'ba in la hoos dhigo titimmatun in la yihahdo iyana waa la ogolyahay waaye tatimadaani maxay ka hadlaysaa wuxuu yidhi waxaa ku waajiba yajibu cala annisaai an yatacalamna dumarka waxaa waajib ku ah inay bartaan waxay u baahan yihiin oo baabkan dhiigga la xidhiiraa dhiigga xaydka midka nifaaska midka dhawar furanka iyo wakayrihi dhiiggan waxaan ahayn oo waxyaalaha kale oo arrimaha diinigaada ku waajibay ah haddii warka wuxuu yidhi zawjku ninka qabaaye caalim yahay isagaa waxaa ku waajibay inuu baro ayib ilaa waxaan waa wax ilaahay dhiig ku dul qoray gabdhaha nebi aadam ka farcamay bukhaariga muslimka xadiidkaa wariyey axkaamta xaydka istixaadada nifaaska waa inay bartaan walistixaadana lahaa axkaamun kaiiratu sacbatun buu yidhi istixaadada waxay leedahay axkaam tiradii ka badatay oo adaygii ka batay mana habboona inay fududaystaan marka hadduu caalim yahay maxaa looga jeeda caalim weyn ba yousan ahaan hadduu doono xoogaa cilmi u yaqaan aan badnayn waxa weeyaan waa inuu baro maxaa yeelay ninka waxaa ku waajiba inuu gabadha u qumo kifaayadeeda sida dharka iyo nafaqada u siinayey saasoo kale waxaa ku waajiba xuquuqdeeda iyo inuu diinteeda ku hanuuniyo iyo wamaa fiihi salaamatuha wa najaatuha fi daari laakhira badbaadadeeda iyo nabadgalkeeda daarta aakhiro wixii ku jidho waa inuu ku hanuuniyo gabadhan ayb waa inuu ku laazimiyo wixii ku waajibay gabadha inay u qumto ilaahay wuxuu amray ay la timaado wixii rabbi ka reebeen ay ka hadho qaala tacaala walahunna midlu اladii calayhina bilmacruuf wa qaala tacaala wacaashiruuhunna bilmacruuf xadiidkuna istawsuu biاnisaai khayra dumarkii khayr isfara isku dardaarma afaadahu bacdu lfudalaa tirmisiga xaasheedu tirmisiga intaa ku daraysa ibnu xajarkay sii dabagasha haddaan zawjkeedu caalim ahayn buu yidhi gabadhu way bixi kadhaa gurigeeda ka dhaqaaqi kadhaa meesha lagu soo baranayo cilmigaas bay aadaysaa cilmigaas waajibkaada oo cayniga ah waaba waajib inay baxdo soo barato cilmi waajiba hadday soo baranayso wa yaxrumu mancuha ninkan xaaraan waxaa ka ah inuu u diido oo yidhahdo ma bixi kadhid ilaa inuu usoo weydiinayo isagu oo hadhow markuu usoo weydiiyo culimmadana u sheegayo nin iqaali lagu kalsoon yahay nayahayo wixii loo soo sheegay iyo cilmigii sidii ugu sheegayo inuu yahay mooyaane waaye marka hadduu usoo weydiiyo wixii u baahnayd oo dhan isagu wax kasta u keenayo iqana yahay waa loo ogolyahay haddii kale uma diidi karaa inay cilmiga waajibkaa soo barato ayb walaysa lahaa gabadha uma banaana khuruujun inay u baxdo buu yidhi ibnu xajarku ilaa majlisi dikrin dikri meel lagu hayo ow cilmin cilmi lagu hayo cilmigaasoo hayri waajibin aan waajib ahayn oo waajibin cayniy waajib cayniya waajib kifaaiya ma aadi kadho waajib cayniya meesha haddaan lagu hayn ee meel dikri ama lagu hayo khayr kale ay tahay waajibkii cayniga haysan ahayn ma aadi kadho ilaa biridaahu ninkeedu inuu raalli uga yahay mooyaane meel muxaadaro layskaga hayo axkaam kale cilmiyo kale laga faa'iidayo iska soo dhegdhegaysanaysa khayr laakiin ninkeeda uusan u ogolaanin may aadi kadho khayr baa lagu haya meesha wa min daalika xataa waxaa ka mida buu yidhi alkhuruuju liziyaarati alqubuuri walawliyaai qubuuraha soo booqashadooda iyo awliyada soo siyaarashadooda hadduusan ninku u idnin ma aadi kadho waa inay idan haysato bixitaankaasoo dhan baa loo diidan yahay wixii bixi ka dhaa wixii waajib ku ah oo cayni ah weliba waajib lagama maarmaana wey kuwaasi aadi ka dhah ayib masaa-ishaas horta intaasu ka sheegay waxaa la mid ah oo iyaguna dee sidaasoo kale ah dhiiggan caadada ah oo xaydka ah xaydka maaha waxaan sheegayaa nifaaska dhiga caadada maaha nifaaska inta u badan oo joogo maxaa la yidhi waa laba bilood xikmad baa culimmada qaarkood halkaa sheegeen xikmaddaasi waxaa weeye bay dheheen sida uu sheegay abusahal assacluuki uu nifaasku laba bilood u noqday ilmuhu markuu riximka horoo galay meni soo maaha afartan beri afartan beri oo kalena soo maaha calaqo afartan kalena mudqo soo maaha saddex afartanaad boqol iyo labaatan beri soddon u qaybi waa intee bilood afar bilood afar biloodna dhiigga caadada hadduu yimaado afartaa bilood gabadha oo tirada u badan dhiiggu qaato shan iyo toban beri baa u badan soo maaha afar bilood oo midkiiba shan iyo toban beri ay caado leedahay intee soo bixi lahayd la- lixdan shan iyo toban iyo shan iyo toban waa soddon waa bil labada bilood oo kalena intoo kale lixdan beri lixdankaa beri dhiiggii ururay ilaa gabadhii markay urur leedahay inta badan dhiiggi caadada ma imaanaya moogta dhiiggii ururay oo xabismay weeye bilaha dambe ilmihii nafta lagu afuufay ilmihii baaba nafaqo looga dhigaya saasayse inta badan dumarku xaydka u- ee- u helin dhiigga xaydka ah culimaha ka dooda waxay leeyihiin ilmahan waxaa ku dahaaran mandheertii afkiisii waa dahaaran yahay seebow wax u qaadanay oo nafaqo loogaga dhiga khasa maaha layidhi afka inuu ka qaadanayo xudunta inuu ka qaadanaya dhici ka dhah xudunta inuu ka qaadanayo marka dhiiggii labadii biloodoo hore ururay ilmuhuna uusan weli nafla gelin oo nafaqaysanayn baa ka bacdi umushii ugu bannaan socon kara lixdan beri saasuu lixdan ku gaaray buu ku leeyihi culimmada qaarkeed baa saa qaba taasna waa masalo kale ayib intaa markii halkaa la sheegay masaa-ishaas oo dhan dee waxay la xiriiraan axkaamtan ayay la xiriirayaan waxaynu nidhi da-da u yaro gabadhu ay dhiiggaas ku heli ka dhowaa sagaal sano soo maah kitaabku saasuna yidhi oo qamari ah sanadka qamariga ah labaiyo tobanka bilood waa intee maalmood saddex boqol konton iyo afar maalmood iyo maalin khumuskeed iyo maalin suduskeed saddex boqol konton iyo afar maalmood maalin khumuskeed iyo suduskeed sanadkan shamsiga ah maalmihiisu waa saddex boqol lixdan iyo shan maalmood iyo maalin rubuceed marka qamarigaa xoogaa ka yar shamsiga xoogaa buu ka yari masaladaasna iyana intaasuu nooga faa'iideeyey ayib qofkan kaadidu iska socoto ama madida ama wadida oo la yihi mustaxaadadaasuu la mid yahay waxaa la mid a kan manidu iska socoto laakiin qubays baa u dheer isaga qof baa hadduu fadhiisto waxaan iska soconaya joogsanayaan haddii kaloo taagan yahay ama soconayana wixii waa soconayaan waajib waxaa salaadda inuu fadhiisto hadhowna waxba soo celisa laguma laha soo celin maayo hadduu dhaqdhaqaaqo istaago wixii baa imaanaya hadduu fadhiistana maanmayaan qofka saliskan waxaan ka shumayaan laa yajuusu lisalisi an yucalliqa qaaruuratan qaaruurad inuu isku xiro meeshii wax ka socdeen yaqduru fiiha bowlu kaadidii saa ugu tifqamayso kan kaloo hadda bacda maxaa magaciisa oo qofka lagu xiro oo bacda ah ya kateetarka ah iyo bacdiisa u wato marka laakiin haddii wixii yaraanayaan oo dee najaasadii wixii baa ka yaryaraanaya iyada baahi baa keentay masaa-ishaasoo dhan buu ka hadlayaa marka والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب